بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله سيد الكائنات وافضل المخلوقين علما وعملا واوفاهم حلما وصبرا زكاه ربه روحا وجسما فصلوات ربي وازكى تسليماته عليه وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaannu dhammaanteen uga mahad celinaynaa xafladdan iyo kulankan iyo ijtimaacan mubaaraka ah inagu kulmiyey run ahaantii walaaluhu waxa ay codsadeen in maantay aan dhowr kelimo ka yaraaho mucjisaadka nebigeenna suuban salawaatuullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh marka intii ilaahay subxaanahu wa tacaala iga furo rabbina iga waafajiyo ayaan ka tilmaami doonaa mucjisaatu rasuulillaah sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka hore waxaan rabaa tacriif muujas ah inaan ka bixiyo ama aan qeexo mucjiso maxaa tahay mucjisada walaalayaal waxaa la yidhaahaa waa maa yujri allahu tacaala calaa aydi alrusul waalanbiyaa min khawaariqi alcaadaat min khawaariqi alcaadaat alatii yataxadawna biha alcibaad mucjize waxaa la yidhaahaa maa yujri allahu calaa aydi alrusul waalanbiyaa min khawaariqi alcaadaat waa waxa alle subxaanahu wa tacaala uu ka iftiimiyo rususha ilaahay iyo ambiyada ilaahay gacmahooda uu rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku soo saaro oo waxyaalihii ifkaan lagu yiqiinay wax ka duwan oo khilaafsan ah habkii ifkani uu u socday iyo koonkani qaabkii uu u socday qaab ka duwan ayay la imanayaan ambiyada iyo rususha ilaahay taasoo markaa ay yacnii dadka addoommada rabbi subxaanahu wa tacaala iyo makhluuqiinta dhan ay ka codsanayaan qofkii la iman kara waxan oo kale inuu la yimaado oo mucjisada ah tusaale haddaannu ka soo qaadanno waxaa ka mid ah nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xilli saxaabadiisu ay biyo waayeen oo haraadku meel walba isaga yimid oo kulayl lagu jiro ayaa nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi gacantiisii sharafta badnayd ayuu weel sidaa u dhex dhigay fa nabaca almaa'u min bayni asaabicihi alkariimati ashariifa markaasaa rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayh farihiisii meelaha u dhexeeyey labada faroodba meesha u dhexaysa ayaa biyo ka soo burqadeen taasoo kale waxaa la yidhaahaa walaalayaal mucjisaad maxaa yeele waa wax khaariqa ah oo ifkani qaabkii uu socday wax aan yacni ifkan lagu arki jirin waa waxaan ifkan lagu arki jirin wu qaabkii ifkani u socan jiray wax ka duwan wu taasaa marka waxaa la yidhaahaa mucjisa maxaa yeele biyaha waxaa lagu yiqiinay inay ceelasha iyo cirka ay ka yimaadaan iyo tubooyinka iyo matoorada iyo waxyaalaha la midka ah laakiin qof bini aadama in jirkiisa yacni ay ka yimaadaan biyo lagu weesaysto oo la cabbo oo lagu qubaysto oo lagu noolaado ay farihiisu sidaa tubo oo kale ay isaga shubmaan wax la arki jiray ma aha marka taasoo kale waxaa la yidhaaha walaalayaal mucjisa mucjisada marka shuruuddeeda waxaa ka mid ah an takuuna khaariqa lilcaada waa in ifkani wax lagu arki jiray aysan ahayn oo caadada wax khilaafsan ay tahay waxaa kaloo shardi ah an takuuna maqruunatan bitaxaddii mucjisada waa in lala xidhiiriyo sheegasho oo la sheeganayo yacni cid la iman kartaah inaysan jirin ilaa rasuul iyo nebi mooye waxaa kaloo shardi ah an takuuna saalima can ilmucaarada waa inay mucjisadu ka badbaado ama ay ka nabad gasho cid la tartantaahe inaysan jirin marba haddii lala tartamo mucjisadu oo qof aan nebi ahayn ama rasuul aan ahayn uu la iman karo waxan oo kale dee markaa lama dhihi karo waa mucjiso marka waxaa jira waxyaalaha khawaariqda ah ee caadada yacni khilaafsan aqsaam ayay leeyihiin qaybo qaybaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah almucjisa waalkaraama wasixr mucjiso iyo karaamo iyo sixir saddexdooduba waxaa midaynaya in caadada iyo wixii la arki jiray ay khilaafsan yihiin laakiin mucjisada waannu soo tacriifinay oo waxaannu ku soo qeexnay inay tahay wax ilaahay subxaanahu wa tacaala rusushiisa uu ka muujiyo oo caadadii khilaafsan oo haddana ay dadka u sheegayaan ay leeyihiin yaa la iman kara waxan oo kale laakiin shaygan isaga la yidhaaho karaamada karaamo waxaa la yidhaahaa maa yujri allaahu calaa aydi wliyaa'ihi almuqtafiina aathaara rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam min khawaariq alcaadaad karaamada waxaa la yidhaaha waa wax ilaahay owliyada ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmahooda uu ka muujinayo oo caadadii khilaafsan iyo aragtidii iyo ifkan uu ku socan jiray khilaafsan owliyadaasoo raacday raadkii rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayhi daacada ilaahay ku dadaashay mukhaalafaadka rabbi subxaanahu wa tacaala iska ilaalisay oo alla ka baqaya kuwa addoommada wan wanaagsan gacmahooda waxaa ilaahay uu ka iftiiminayana waxaa la yidhaahaa karaama karaama ayaa la yidhaahaa marka farqiga u dhexeeya mucjisada iyo karaamada waxa weeye dee mucjiso qofka gacantiisa ilaahay uu ka soo muujinayo kow waa qof rasuul ah ama nebi ah midda kale waxa uu leeyahay waxanoo kale yaa la iman kara cid la iman kartaahi ma jirto waa maqruuna bitaxaddi farqiga ayaa u dhexeeya karaamada iyo mucjisada laakiin sixirka isaguna waa nooc caadada khilaafsan marka sixirka isagu waxa weeye waa wax dadka yacnii khawaariqulcaado wuu yahay laakiin isaga wuxuu uga duwan yahay mucjisada iyo karaamada wuxuu uga duwan yahay waa maa yujri allaahu tacaala calaa aydi atbaaci ashayaatiin waaljaan waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka muujinayo dadka shayaadiinta iyo jaanka yacni raacay oo shayddaanka shayddaanka raadkooda raacay khadawaadka shayddaanka raacay gacmahooda wax ilaahay uu ka soo iftiiminayo waxaana calaamaadkiisa ka mida waxaan inaysan karaamo ahayn ee sixir ay tahay altaacatu lishaytaan walicraadu cani rab shayddaanka in laga sii yacni shayddaanka in la raaco rabbina laga sii jeesto taasaa ka mida yacni qofka waxyaalaha sixirka wata calaamaadka lagu yaqaano waxaa ka mid ah inuu shayddaanka raadkiisa raaco shayddaankana uu qanciyo shayddaankana uu mar walbaba uu taageero oo uu daba socdo rabbina uu ka sii jeesto idan marka walaalayaal mucjisaadka nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh wax la soo koobi karo ma aha aad ayay u fara badan yihiin waxaana ugu weynaa walaalayaal mucjisaadka nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh qur'aankan kariimka ah ayaa wuxuu ahaa acdamu mucjisa lirasuulillaahi muxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh mucjisadii ugu weyneyd ee nabigeennu uu la yimid sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ayaa waxay ahayd qur-aanka kariimka ah maxaa yeelay rasuul walba ama nebi walba wuxuu eebbe subxaanahu wa tacaala mucjiso uga dhigi jiray casrigiisa waxa mujtamaciisu ay aad u xiiseeyaan oo lagu tartamo taa ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala mucjiso uga dhigi jiray waxaad arkaysaa tusaale ahaan nebiyullaahi muuse oo kale waxaa rabbi subxaanahu wa tacaala mucjiso uga dhigay ushii oo halkaa bannaanka dhulka intuu ku dhufto abeese isu beddelaysay gacantiisiioo intuu sidaa uga soo saaro jeebkiisa qorraxdaa wax ka soo iftiin badan iyadoo ah soo baxaysay maxaa yeelay xilligii nebiyullaahi muuse waxaa aad u kacsanaa mawjadaha sixirka ayaa aad u kacsanaa markaasuu wuxuu la yimid nebiyullaahi muuse waxuu ku baabi'iyey kuna burburiyey saaxiriintii hagartoodii rabbina subxaanahu wa tacaala guushii uu siiyey nebiyullaahi muuse xilligii nabigeennana sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa aad dadku ay ugu faani jireen fasaaxada iyo aftahannimada iyo balaaqada iyo luqadda carabiga ah markaasuu nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu la yimid qur'aankan kariimka ah ee rabbi ku soo dejiyey subxaanahu wa tacaala markaasaa dadkii waxaa lagu yidhi fasaaxada sheeganayay oo wanaagga sheeganayay oo aftahannimada sheeganaya waxaa lagu yidhi dhammaantood baaq loo jeediyey oo alla uu yidhi subxaanahu wa tacaala qul lain ijtamacat alinsu waaljinnu calaa an ya'tuu bimidli hada alqur'aani laa ya'tuuna bimidlih walow kaana bacduhum libacdin dahiira baaqaasaa loo jeediyo waxaa lagu yidhi jinni iyo insi dhammaantood haddii ay kulmaan si ay qur'aankan wax la mida ay ula yimaadaan xataa haddii ay isgacan siiyaan oo dhammaantood ay isi saacidaan lama iman karaan qur'aankan oo kale baleega walaalayaal jinni iyo insi oo dhan ayaddan ilaa xilligan hadda way taagan tahay ilaa qiyaami saacana sidaa ayay u taagnaan doontaa insha allahu tacaala jinsi iyo insiya waxaa caalamka fasaaxo iyo cilmi iyo tiknolojiya sheeganaya guud ahaantood haddii ay isugu tagaan inay qur-aankan oo kale ay la yimaadaan lama iman karaan nin carabtu ay farta ku taagi jireen xagga fasaaxada iyo xagga afmishaarnimadee la odhan jiray weliid ibnulmuqiira ayaa wuxuu dhegaystay qur-aanka kariimka ah nabiga oo aqrinaya sala allahu wasalama wabaaraka calayh in allaha ya'muru bilcadli walixsaani waitaa'i dilqurba wayanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkari waalbaqi yacidukum lacallakum tadakkaruun aayadda isagoo aqrinaya nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh ayuu dhegaystay weliid ibnulmuqiira markaasuu wuxuu yidhi weliid ibnulmuqiira wallah ina lahu la xalaawa wa ina calayhi la talaawa wa ina asfalahu la muqdiq wa ina aclaahu la muhmir maa yaquulu hada bashar wuxuu yidhi ninkii weliid ibnulmuqiira wallaahi warkan uu aqrinayo qur-aankan uu aqrinayo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay buu yidhi macaan waa soo dhadhamahayaa buu yidhi korka wuxuu ka bixinahayaa uu yidhi midho hoosna wuxuu ka bixinahayaa uu yidhi aaran iyo doog waxaa kaloo sugnaaday hadda ka hor nin acraabi ee heerbaadiye ah inuu maqlay nin muslim ah ee aqrinaya qowlka alleh subxaanahu wa tacaala fasdac bimaa tu'mar wa acrid cani lmushrikiin markaas ayuu sujuuday markaasuu wuxuu yidhi waxaan la sujuuday hadalkan murtida uu xambaarsan yahay iyo fasaaxadiisa ayaan la sujuuday buu yidhi ninkii acraabiga ahaa marka qur-aanka alleh subxaanahu wa tacaala wuxuu ahaa waa mucjisa khaalidah mucjisooyinkii kale ambiyadu ay la yimaadeen iyo rusushii ay la yimaadeen nabigeenna ka horraysay sala allahu wasalam wabaaraka calayh way baaba'een sheekadooda mooyee wax hadda indhuhu ay qaban karaan ma ahan laakiin mucjisadan qur'aanku mucjisadan qur'aanka waa mucjiso dhegahaaga maalin walba ku dhacaysa waa mucjiso indhahaagu maalin walba ay qabanayaan waa mucjiso khaalida ah mada duhuur alle subxaanahu wa tacaala sidaa uu u waariyey qur-aanka marka walaalayaal cajaa'ibtiisa iyo icjaaskiisa lama soo koobi karo qaybo ka mid ah haddii aannu ka tilmaanno waxaa ka mid ah qur-aanku wuxuu ka hadlahayay waxyaalaha qaybiyaadka ah oo weli aan la gaarin waxaan weli la gaarin ee mustaqbalka la gaari doono ayuu qur-aanku ka hadlay isla markaana sidii qur-aanku u tilmaamay uunbay u dhacayeen waxaa ka mid ah qowlka alle subxaanahu wa tacaala latadkhulunna almasjid alxaraama in shaaa allahu aaminiin saxaabadu rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi waxa aad geli doontaan masjidulxaraam adinkoo aamin ah sidii ayaa dhacday oo waa kii masjidulxaraam iyagoo aamin ah ku soo cumraystay ku soo cibaadaystay saxaabada nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa kaloo ka mid ah alle subxaanahu wa tacaala inuu tilmaamay markii ruum iyo faris ay dagaalamayeen oo markaa qoladii roomaanka la jebiyey inuu alla tilmaamay subxaanahu wa tacaala roomaanku inay adkaan doonaan oo faris la jebin doono wa ficlanna sidii oo kale ayaa dhacday oo waa ka alla yidhi subxaanahu wa tacaala wahum min bacdi qalabihim sayaqlibuun markii laga raayay roomaanka kabacdi iyagaa rayn doona dhowr sano kabacdi sidii ayaa dhacday faris waa la jebiyey oo waa laga raayey waxaa kaloo ka mid ah saxaabada nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh iyagoo cidhiidhi ku jira ayaa waxaa soo degay qowlka alle wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu asaalixaati layastakhlifannahum fi l ard wuxuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala dadka muuminiinta ah waxa uu ballan qaaday inuu dhulka iyaga u dhiibin doono dhulkan hadda iyaga lagu gumaadayo lagu cidhiirinayo laga tahjiirinayo in iyaga rabbi subxaanahu wa tacaala uu madax uga dhigi doono wa ficlanna sidaa way noqotay waatii dadkii gaaladii waaweynaa dagaaladii beder iyo uxud iyo tabuka lagu baabi'iyey oo lagu laayay waatii saxaabada nebigu sala allahu calayhi wasalam ay saydareeyeen caalamkii intiisii badnayd waxaa ka mid ah qowlka alleh waxyaalaha qaybiyaadka qur-aanku uu ka hadlay idaa jaaa nasrullaahi waalfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfiruh innahu kaana tawaaba wuxuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala markii guusha ilaahay ay kuu timaado nebiyullaahi moxamedo sala allahu calayhi wasalam magaalada maka fatxigeeda iyo furashadeedu ay ku yimaadaan oo magaalada maka gacanta aad ku dhigto aad aragtid dadku inay jamaacad jamaacaad iyo horin horin iyo koox koox ay diinta alle u soo gelayaan xilligaa tasbiixda iyo istikfaarta badi nebiguna sala allahu calayhi wasalama suuraddani waxa ay sheegtay guud ahaanba indhihiisii ayuu ku arkay nebigu sala allahu wasalama wabaaraka calayh waa xilligaa iyadoon la gaarin fatxulmaku arkay nebigu sala allahu caleyhi wasalam magaaladii maka oo nebiga laga saaray inuu dib u qabsaday wuxuu arkay dadkii oo horin horin u soo gelayaa diintii sida suuraddani ay tilmaamayso waxaa kaloo ka mid ah sidaas oo kale waxyaalaha aan la gaarin ee qur-aanku uu ka sii warbixinayay waxaa allayuu yidhi subxaanahu wa tacaala sayuhsamu ljamcu wayuwalluuna addubur gaalada waa la jebin doonaa dabada ayay jeedin doonaan wa ficlanna sidii ayaa dhacday waa tii dagaalkii badar lagu jebiyey waxaa kaloo ka mid ah qowlka alle subxaanahu wa tacaala uu yidhi qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum la dagaalama gaaladan ilaaha gacmihiinna ku cadaabi doona yacnii gacmihiinna rabbi cadaab u soo saari doonaa waad ad ka adkaan doontaan waad ka rayn doontaan waad ka adkaan doontaan wa ficlanna sidii ayaa dhacday marka qur-aanku mar walbaba sidaas ayuu wuxuu u tilmaamayey waxyaalo aan hore u dhicin oo haddana u dhacayay sidii alla uu u tilmaamay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ka mid a qur-aanka ta'hiirka iyo saamaynta bulshadii uu ku sameeyey mucjisooyinka qur-aanka ayay ka mid ahayd saamaynta uu bulshadii guud ahaanba uu ku sameeyey maxaa yeelay waxaad arkaysaan qur-aanku sida uu dadka ula daba taagnaa wacdi iyo waciid iyo qisas iyo marba dhinac uga hadlayay dadkii asnaamta caabudi jiray dadkii diinta lagu kari weyn jiray aayaduhu sida ay qalbigooda ay u garaacayeen una saamaynayeen waxay noqdeen kuwo rabbi dartii u ooyaya waxay noqdeen kuwo macaansanaya diintii islaamka marka qur-aanka mucjisooyinkiisa waxaa ka mid ahaa ta'hiirka iyo sida quluubta uu u saameeyo iyo sida qofka qalbigiisa uu u jilciyo iyo sida qofka qalbigiisa uu alla ugu xiro subxaanahu wa tacaala تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وكأن يري سبحانه وتعالى قرآن كان مركا أي دقيستان دتك مؤمنين تأه جركو ذا أيا جرين أيا قلبكو ذا أيا جلعيا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متسدعا من خشية الله الله وحليه سبحانه وتعالى قرآن كان هدان كسو دجين لهين بورها هدان كسو دجين لهين وحضرك لهيد بورتو أيضا أو دل دل علي عبسد إلهي إيو سامينت قرآنك أوكو سميي هذا مركا قرآن كاس waxaa ka mida mucjisooyinka qur-aanku uu la yimid cid bedeli kartaahi qur-aanka inaysan jirin oo qur-aanku uu sheegay kana hadlay inaan la bedeli karin gacan kasta ee isku dayda in ay qur-aanka taxriifiso ama ay tabdiil ku samayso ama taqyiir ay ku samayso in alla uu dib u celinayo allana uu kaydkeeda iyo makrigeeda uu ku celinayo qofka waa ka alla yidhi innaa naxnu nasalna dikra wainaa lahu la xaafiduun qur-aanka innaga ayaa soo dejinnay innaga ayaana ka xifdinayna in la beddelo oo gacmaha faasiqiintu ay ku cayaaraan oo ay beddelaan haddaba qur-aankaas ayaa walaalayaal waxa uu ahaa mucjisada ugu weyn ee nabigeenna uu la yimid sala allahu wasalam wabaaraka calayhi haddaannu u galno mucjisooyinka kale ee nabigeenna uu la yimid sala allahu wasalam wabaaraka calayh nabigeenna walaalayaal sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxa uu rabbi subxaanahu wa tacaalaa gacmihiisa uu ka iftiimiyey mucjisooyin aad u ballaaran waxaa ka mid ahaa mucjisooyinka rabbi subxaanahu wa tacaala uu ka iftiimiyey inuu nabigu sala allahu calayhi wasalama uu la hadli jiray wax aan ruux lahayn sida geedaha oo kale dhagxaanta oo kale oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu dareen ugu abuuu abuuri jiray nebiga sala allahu calayhi wasalama geedaha iyo dhagxaanta uu rabbi subxaanahu wa tacaala dareen nabiga ugu abuuri jiray oo markaa geedaha iyo dhagxaanta hadduu la hadlo ay hadalkiisa dhagaysan jireen addeecina jireen nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh imaamulbayhaqi ayaa waxa uu warinayaa kitaabkiisa dalaa'ilu nubuwa min xadiidi usaama inuu nabigu sala allahu calayhi wasalama usaama uu ku yidhi qul linnakhalaat ya'murukunna rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wa qul lilxijaara midla dalik فوالذي بعثه بالحق لقد رأيت النخلات يتقاربن حتى اجتمعن والحجارة يتعاقدن حتى سرن ركاما وحا سحابقا أوليه أسامة النبي صلى الله عليه وسلم isagoo meel bannaan jooga ayuu nabigu wuxuu u baahday qadaa ulxaaja kaadi iyo waxaa la mid ah inuu guto markaasuu nabigu idiray anigoo usaamo ah markaasuu yidhi usaamow geedaha timirta ah la hadal waxaad u tidhaahaa rasuulka ayaa idin amraya ee rasuulka u noqda derbi astura inta uu nabigu sala allahu calayhi wasalama dantiisa meesha uu ka gudanayo dhagaxdaana u tag usaamow waxaad ku tidhaahaa rasuulka ayaa idin amraya ee nabiga astur u noqda inta uu xaajadiisa gudanayo wuxuu yidhi saxaabigani waan u tegey dhagaxdii iyo buurihii dhagaxdii iyo waxaan la hadlay geedihii timirta ahaa allihii nebi moxamed xaq ku soo saaray ayaan ku dhaartaahe waxaan indhahayga ku arkay geedihii oo isu soo dhodhowaanaya markaan hadalkaa u sheegay dhagaxdii oo iyaguna isku soo dhowaanaya ilaa dhagaxdii ay buuro ka noqdeen geedihiina ay hareereeyeen nabiga sala allahu calayhi wasalam si ay nabiga ay u asturaan haddaba xadiiskaas imaamuulbayhaqi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa dalaa'ilu nubuwa uu ku warinayo waxa uu tilmaamayaa nabiga mucjisaadkiisa inay ka mid ahayd inuu la hadlo waxyaalaha maalayacqilka ah sida geedo iyo dhagxaan oo amarka nabiga ay qaadanayeen sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa kaloo ka mid ahaa waxyaalaha maalayacqilka ee ruux aan lahayn xataa aad ayay u fara badan yihiin axaadiista tilmaamaysaa inay nebiga ku xiraayeen nebiga ay addeeci jireen nebiga ay jeclaayeen waxaa ka mid a qisatu xaniini iljidc oo bukhaari iyo kayrkiisuba ay warinayeen waxaa jirtay walaalayaal xilli nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh uu khudbada ku akhriyi jiray geed qallalan ayuu khudbadii ku akhrin jiray nebiga sala allahu calayhi wasalama kursi ayaa loo sameeyey geedkii ayuu ka wareegay si uu kursigaas uu khudbada ugu aqhriyo nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu geedkii dareemay arkay rabbi ayaa dareen iyo caqli ku abuuray geedkii inuu nebi moxamed ka guuray oo uu ka wareegay oo mimbar loo sameeyey geedkii qalalnaa wuu iska ooyey weliba riwaayatu anas waxay ahayd irtaja almasjidu bikhuwaarih masaajidkii oo dhan ayaa isla gilgishay ooyintii qorogaa qalalnaa wuu ka ooyey nebigiioo ka tegay khayrkii uu ku dul akhriyi jiray oo uu seegay oo uu waayey nebigiioo ka guuray sala allahu wasalam wabaaraka calayh ayuu geedkii uu la ooyey waxaad mooddaa inaannu innagu ka quluub adagnahay dhagxaanta iyo geedaha qallalay maxaa yeelay nebi moxamed ayaannu ka sheekaysanaynaa sala allahu wasalam wabaaraka calayhi goor iyo ayaan mana uu ooyeyno jacaylka iyo xasuusashada nebi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa kaloo ka mid ah sidaas oo kale mucjisooyinka nebiga sala allahu caleyh wasalam ee ku saabsan qaybta malaayacqilka ah xadiiskii tirmidi uu ka warinayay caliy bni abi aalib wuxuu yidhi caliyu bni abi aalib kuntu maca annabiyi sala allahu calayhi wasalama bimaka fakharajnaa fii bacdi nawaaxiiha fama staqbalahu jabal walaa shajar ilaa wahuwa yaquul assalaamu calayka yaa rasuula allah wuxuu yidhi caliyu bni abi aalib saxaabigani nabiga ayaan u raacay sala allahu calayhi wasalam magaalada maka duleedkeeda buuri nabiga ma qaabisho sala allahu calayhi wasalam dhagaxna nabiga kama hor yimaado ilaa buur kasta iyo dhagax kasta iyo geeduhu waxay nabiga markay arkaan ay ku leeyihiin assalaamu calayka yaa rasuula allah nabadgelyo dushaada allah yeelo rasuulkii allow baleega walaalayaal dhagxaantiiyaa salaamaya oo ruux iyo caqli aan lahayn mucjisooyinka nabigeennay ka mid ahayd sala allahu wasalam wabaaraka calayh geedihii ayaa salaamaya nabiga sala allahu calayhi wasalam taasi waxay ka mid ahay waxyaalaha rabbi ku karaameeyey nabigeenna moxameda sala allahu wasalam wabaaraka calayh meesha dadkii caqliga lahaa ee caqliga sheeganayay qaarkoodna ay nabiga ka hor imanayaan sala allahu wasalam wabaaraka calayh ayaa dhagxaantii aan dareenka lahayn oo caqliga aan lahayn ee ruuxa aan lahayn ayaa nabiga sidaa u salaami jiray sala allahu wasalama wabaaraka calayh waxaa kaloo ka mid ahaa walaalayaal mucjisooyinka nabiga sala allahu calayh wasalama qaybta ku saabsan waxa aan ruuxa lahayn oo caqliga aan lahayn ee nebiga addeecay ee nebiga ka xishoon jiray oo nebiga jeclaaday sala allahu calayhi wasalam xadiiskii imaamu muslim kitaabkiisa saxiixa ah uu ku warinayay ee nebigu sala allahu calayhi wasalama uu ku dhahayay haadaa jabalu uxud yuxibbunaa wa nuxibbuh tani waa buurtii uxud wayna jeceshahay innaguna waannu jecelnahay baleega walaalayaal nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh jabal dhagxaan ka samaysan ayuu leeyahay buurta uxud wayna jeceshahay innaguna ma jeclaanayno nebiga sala allahu calayhi wasalam qaybteenna jacaylka sheeganaysana nisbada maxabada nebiga sala allahu calayhi wasalam aanu ka haysanno waa nisba da'iil ah oo aad u yar ilaa man raximahu allah qof ilaahay u naxariistay mooye bal u fiirso buurihii ayaa jeclaaday waxaa kaloo ka mid ah wuxuushta iyo dugaagta duurka joogta way yaqaaneen nebi muxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa imaamuulbayhaqi kitaabkiisa dalaa'ilu nubuwa uu ku warinahayaa isnaad saxiixa baynamaa raacin yarcaa bilxara id carada di'bun lishaat uma qaala liraaci alaa tattaqi allaha taxuulu baynii wa bayna risqi saaqahu allahu ilay faqaala araaci alcajab min di'bin muqcin yatakalam bayna annaas faqaala diib alaa uxadiثuka biacjaba min hada rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waslama bayna alxaratayni yuxadiثu الnaas bianbaa'i maa qad sabaq waxaa bayhaqii kitaabkiisa dalaa'ilu nubuwa uu ku warinaya nin qowsaara ee ari ilaalinayay ayaa dhurwaa uu ka dafay neef markaasuu ka daba orday markaasuu wuxuu yidhi dhurwaagii intuu soo jeestay war waxani waa risqi ilaahay ii qoraye maxaa risqigayga aad iiga dhiganaysaa maad ii daysid qowsaarkii markaasuu wuxuu yidhi waa yaab waxaan la yaabay buu yidhi waraabe hadlaya markaasuu waraabihii wuxuu yidhi taa waxaa ka sii yaab badan nebi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh oo labadan buurood ee madiina rabbi uu idiin keenay inta u dhaxaysa labada buurood oo dadkii wacyi gelinaya oo wax buurahaasi ay ku khushuuci lahaayeen dhagxaantu ay ku khushuuci lahaayeen ku hadlaya oo haddana aadanan raacaynin oo dadka qaarkood ayaan darro iyo nasiib darro ay rumayn la'yihiin raadkiisa ay raaci la'yihiin jeclaan la'yihiin taasaa ka yaab badan buu yidhi waxaan aad la yaaban tahay allahu akbar waa dhurwaay aannu garanayno walaalayaal dabeecadihiisa iyo dhaqankiisa ayaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama wuxuu ku wacyigelinayaa dadkii in ay raacaan oo ay rumeeyaan mucjisooyinka nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ayay ka mid ahay waxaa kaloo ka mid ah weli waxaanu hadal haynaa waxyaalaha yacnii aan caqliga lahayn ee ruuxa aan lahayn oo nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi yacnii jeclaa weynaynayay waxaa ka mid a qisadii imaamu axmed raximahu llahu tacaala kitaabkiisa musnadka uu ku warinayay oo qoys ansaartii nabiga ka mid ah sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ayaa waxaa ka xumaaday neef geel ah wuxuu ka noqday dad cun nabigay u yimaadeen sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxay yidhaaheen yaa rasuula allahi innahu istascaba calayna wa manacnaa dahrah waqad cadisha azarcu waannaql waxay yidhaaheen rasuulka ilaahay ow ratigan wuu nagu cuslaaday dhabarkiisiina wuu noo diiday inaannu raranno beerihii uu waraabi jirana way qallaleen dadkiina way harraadeen rasuulkiiyow ratigan haddaad wax nagala qaban karto wax nagala qabo markaasuu rasuulku ku yidhi sala allahu wasalam wabaaraka calayh bal itusa awrka heerkaa gaadhay nebigu wuu soo baxayo dhinacii ratiga ayuu u soo socday markaasii ansaartii waxay yidhaaheen yaa rasuula allahi innaa nakhaafu calayka sawlatah innahu saara kalkalb rasuulka ilaahayow waxaan ka baqaynaa ratigani inuu kugu soo boodo maxaa yeelay ey oo kale ayuu noqday oo dad cun ah wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam aniga wax dhibaataa i gaarsiin maayee ratiga itusa ratigiiuu ku sii socday markuu ratigii u jeeday oo uu arkay oo nebi maxamed uu arkay sala allahu wasalam wabaaraka calayh khara saajida ratigii gafuurkuu dhulka dhigtay isagoo afka dhulka ku jiidaya sidii qof sujuudaya oo kale markaas ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam intuu qabtay ratigii dhabarkana ka masaxay ayuu qoyskii wuxuu ku yidhi iska rarta marka isagoo wax walba ka jileec badan wax walba ka baarisan ayay qoyskii ratigii ay qaateen oo owrta midka ugu baarisan uu noqday markaasay waxay ku yidhaaheen qoyskii markay la yaabeen ratigan gafuurkiisii dhulka dhigay sidii qof sujuudaya oo kale waxay yidhaaheen rasuulka ilaahayo waa yaab daabad aan caqli lahayn ayaa kuu sujuudaysa sow annaguna ma sujuudno markaasuu rasuulku ku yidhi sala allahu calayhi wasalam maya qof makhluuqa ma bannaana qof kale makhluuqa inuu u sujuudo alla unbay sujuuddu gaar ku tahay haddii aan amri lahaa qof bini aadama inuu qof kaleoo bini aadama u sujuudo naagta ayaan amri lahaa ninkeeda inay u sujuuddo haddana xataa naagta ma amrayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh maxaa yeelay lama ogola qof makhluuqu inuu qof kale ee makhluuqa uu u sujuudo marka xadiiskaas imaamu axmed ayaa musnadkiisa ku soo saaray wuxuuna na tusinayaa waxyaalaha aan xataa caqliga lahayn inay nebiga sala allahu calayhi wasalam mucjizaad ilaahay uga dhigay rabbina ku karaameeyey inay nabiga adeecsanaayeen oo nabiga ay yaqaaneen oo nabiga ay jeclaayeen sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa kaloo ka mid ah sidaasoo kale waxyaalaha yacni malayacqilka ah ee nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka caleyh mucjisayn uu uga dhigay inay nabiga ka xishoon jireen oo ay jeclaayeen xadiiskii imaam axmed uu musnadkiisa ku warinayay min xadiisi caaisha ummunaa caaisha ayaa waxay noo sheegaysaa waxay leedahay kaana liaali rasuuli llaahi sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxsh فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعب واشتد وأقبل وأدبر فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الربط فلم يترمرم ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت كراهة أن يؤذيه وحا إمام أحمد مسند كيس كوري من حديث عائشة إن عائشة تري rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayhi qoyskiisa waxaa guriga u joogi jiray xayawaan loo malaynayo xayawaankaasi inuu ahaa mukulaal waxay caayisha leedahay mukulaashaasi rasuulka hadduu maqan yahay wayna dhibi jirtay marba dhinacayay ugu ordaysaa guriga weelasha ayay naga dhex gelaysaa mar way tegaysaa marna way imanaysaa laakiin mukulaashaasi markay dareento rasuulku inuu guriga soo galay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xashka ayay gelaysaa meel ayay ku cararaysaa oo isku gambaadinaysaa ay ku dhuumanaysaa ilaa uu nabigu ka baxana meeshaa kama soo baxayso mukulaashu iyadoo mukulaashu dhibsanaysaa in ay rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayhi codkeeda ay ku dhibto ama dhaqdhaqaaqeeda uu dhibsado nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh allahu akbar waa mukulaal aan garanayno walaalayaal dabiicadeedu sida ay tahay ayaa nebiga sidaa u xushmaynaysay oo sidaa u qadarinaysay eebbe ayaa qalbigeeda sidaa ku ilhaamiyey kuna abuuray mucjisooyinka nabigeennay ka mid ahayd sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa ka mid ahaa mucjisooyinka rasuulka sala allahu calayhi wasalam geeduhu in ay la hadli jireen nabiga sala allahu calayhi wasalam isaguna uu la hadli jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa imaamu daarimi musnadkiisa uu ku wariyey min xadiisi cabdilaahi bni cumar inuu yidhi cabdulaahi bni cumar rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ayaan la socday safar safarada ka mid ah markaas ayuu nin acraabi ah ee heerbaadiye ah ayuu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam tashhad an laa ilaaha ila allah wa annii rasuuluullah acraabiyow ma qirsan tahay alle mooye alle kale inuusan jirin aniguna aan ahay rasuulkii eebbe uu soo diray markaasuu ninkii herbaadigaa wuxuu yidhi oo yaa markhaati kaaga ah inaad rasuul alle tahay markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi geedkan ayaa markhaati iiga ah markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama geedkii u yeedhay oo uu ku yidhi markhaati ma ka tahay rasuul alle inaan ahay markaasaa rabbi subxaanahu wa tacaalaa geedkii ka hadashiiyey oo geedkii ayaa hadlay markaasuu yidhi waxaan markhaati ka ahay rasuulkii alle inaad tahay sala allahu wasalam wabaaraka calayh subxaan allah subxaan allah waa wax cajiiba walaalayaal geedihii ayaa nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh yacnii sidaa u qirayay oo codkoodii ay maqlayeen saxaabadu sida cabdulaahi bni cumar oo kale waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha weli waxaanu ku jirnaa qaybtii malaayacqilka mucjisaadkii malaayacqilka alla uu ka muujiyey subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ka mid ah xadiiskii imaamulbayhaqi kitaabkiisa dalaa'ilka uu ku warinayay min xadiisi cumara bni alkhadaab wuxuu yidhi cumar bnu lkhadaab rasuulka alle sala allahu wasalam wabaaraka calayh isagoo maxfal weyn ku dhex jira saxaabadiisii wacyi gelinaya ayaa nin heerbaadiyaahi yimid markaasuu jamaacadii saxaabadii soo dul istaagay heerbaadigii wuxuu yidhi war waa kuma ninkan idindhex fadhiya oo wax idiin sheegaya waxay yidhaaheen waa nabigii alle markaasuu wuxuu yidhi wallaati walcuzaa wallaati walcuzaa laa aamantu lak ow yu'mina haada adab wataraxafuu bayna yaday wuxuu yidhi sanamka laataya cuse ayaan ku dhaartaahe asnaamtiisiiyuu ku dhaaran ku rumayn mayo ilaa abeesadani ay kaa rumayso waa abeese markaa uu soo ugaartay ayuu nabiga hortiisa ku tuuray abeesadanu markay ku rumayso ayaan ku rumaynayaa buu yidhi markaasuu nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu yidhi abeesooy markaasay abeesadii waxay tidhi labayka wa sacdayk yaa zayna man waafa alqiyaama waan ku ajiibay waana ku maqlay inta qiyaamaha imanaysa nabigii ugu quruxda badnaayow ayay tidhi markaasuu nabigu ku celiyey sala allahu wasalam wabaaraka calayh oo uu ku yidhi yaad qirsan tahay oo alla aad u taqaanaa abeesooy markaase waxay tidhi alladii fii carshih wa fi lardi sultaanuh wa fi ljannati raxmatuh wa fi nnaari ciqaabuh waxaan caabudayaa allihii subxaanahu wa tacaala carshiga ka sarreeyey ardadana awooddiisu ay ku sugan tahay jannadana naxariistiisu ay taallo naartana ciqaabkiisu uu yaallo markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam anigu yaan ahay abeesadii ayaa rabbi ka hadashiye waxay tidhi anta rasuulu rabbi alcaalamiin wkhaatamu اnnabiyiin wqad aflaxa man sadaqak wakhaaba man kadabak waxay tidhi waxaa tahay rasuulkii ergadii rabbulcaalamiin uu soo dirsaday waxaa tahay nebiyaasha rasuulkii lagu khatimay waxaana liibaanay ruuxii ku rumeeyey oo ku raacay waxaa hoogay oo khasaaray ciddii ku beenisay ninkii heerbaadiga ahaa ayaa halkaa marka ku soo islaamay waxay ka mid ahayd mucjisooyinka rabbi subxaanahu wa tacaala uu nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu ka muujiyey waxaa kaloo ka mid ahaa mucjisooyinka rabbi subxaanahu wa tacaala uu nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu ka muujiyey nabcu lmaa'i min bayni asaabicih biyihii oo ka qulqulayay nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh farihiisii iyo gacmihiisii sharafta badnaa waxaa imaamu muslim saxiixiisa uu ku warinaya cadisha annaasu yowma alxudaybiya maalintii xudaybiya ayaa dadku ay aad u haraadeen way haraadeen dadku markaasaa fa jacala almaa'u yafuuru min bayni asaabicihi ka amhaali alcuyuun wuxuu leeyahay markaa saxaabigani biyo ayaa alle uu ka shubay nabiga sala allahu calayhi wasalam gacmihiisii sharafta badnaa dhexdoodii ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala biyo ka shubay sida ilo ama tubbada oo kale oo xoog loo furay oo kale ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala gacmihii nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu biyo ka shubay saxaabiga ayaa waxaa lagu yidhi imise ayaad ahaydeen oo biyahaa cabay ku qubaystay dharkii ku mayrtay wax ku karsaday wuxuu yidhi low kunnaa mi'ata alfin la kafaanaa boqol kun oo qof haddaan noqon lahayn biyaha nabiga gacmihiisii rabbi subxaanahu wa tacaala sida tubbada oo kale uu uga furay way nagu fillaan lahaayeen waa xadiid saxiixa imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayo taasi marka waxay tilmaamaysaa nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ilaahay mucjisooyin fara badan ee waaweyn inuu rabbi ku karaameeyey waxaa kaloo ka mid a mucjisooyinka nabiga sala allahu calayhi wasalam takhiiru atacaam bibarakati rasuuli illaahi sala allahu wasalam wabaaraka calayh cuntadii oo la badiyey oo lagu badiyey barakadii rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayh waqaa'ic iyo xawaadis iyo dhacdooyin fara badan ayaana arrinkaa tusinaya oo dhacay ee kala duwan waxaana ka mid a dhacdooyinka xadiiska imaam muslim saxiixiisa uu ku warinaya min xadiisi jaabir fii ghaswati alkhandaq dagaalkii khandaq ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka muuqday gaajo aad u weyn jaabir wuxuu leeyahay nabiga ayaan ku arkay sala allahu calayhi wasalam dagaalkii khandaq isagoo aad u gaajooday markaas ayaa rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayhi markaan xaaladdaa inuu yahay aan ku arkay ayaa nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi agtiisii ka tegey waxaan u imid markaas xaaskaygii ayaan u imid xaaskaygii ayaan u imid markaasaan xaaskaygii markaan u imid waxaan ku yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam gaajo daran ayaan ku arkay rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayh ee hadda wax samee oo bobsii waxay tidhi wax sidaasa ma hayo afar koombo oo raashina iyo waxar yar ayaan hayaa iyagaana isku farsamaynaya laakiin rasuulka ha igu ceebaynoo iyo dadka la jira rasuulka iyo wax yar dhowr qof igu yar rasuulkuu jaabir dhegta arrinkaa ugu sheegay dhegtuu ugu sheegay markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi halumuu yaa ahla alkhandaq ciidanka dagaalka ku jira dhammaantiin ina keena jaabir ayaa cunto noo sameeyey cuntadu maxay tahay waa afar koombo iyo waxar yar oo guriga joogto weli aan yacni gaarin in dhinaca daaqa loo kaxeeyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi dheryaha ha ka dejinnina dheriga dabka ha ka dejinnina ilaa aan imaado nabigaa dherigii sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ku tufay candhuuftiisii sharafta badnayd muufadiina wuu ku tufay ciidankii oo dhan ayaa cunay jaabir wuxuu leeyahay uqsimu billaah laqad akaluu wa ina burmatanaa lataqidu kamaa hii wa ina cajiinanaa layukhbasu kamaa huu wuxuu yidhi jaabir ilaahay waxaan idinkugu dhaaranaya ciidankii oo dhan ayaa cunay toban toban u soo geliya toban toban u soo geliya sidii loo dhahayay afartii koombo raashinkaa ayaa ku filaaday ciidankii oo dhan isagoo dherigii weli sidii u karkaraya oo hilibkii meeshii laga qaado cadka hilibkaaba dhowr cad oo kale ayaa hoostiisa ka soo dhalanaysa xabad muufaa meeshii laga qaado dhowr xabo muufaaha meeshii soo degaysa iyadoo xaaladdu sida ay tahay saxaabadii ay dhergeen oo meeshii ay gurigii ay ka wada fuleen balu fiirsada walaalayaal waa afar koombo ee nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi rabbi subxaanahu wa tacaala barakadiis iyo mucjisooyinka nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi rabbi uu ku kaalmeeyey oo rabbi uu ku taageeray oo rabbi uu ku karaameeyey ayay taasi ka mid ahayd walaalayaal waxaa kaloo ka mid ah mucjisooyinka nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh inuu nabigu sala allahu calayhi wasalam meeshii uu sidaa gacantiisa sharafta badan uu saaro oo sidaa uu ugu tufo ay iska bogsanaysay waxaa ka mid a saxaabigii la odhan jiray cabdullaahi bnu catiig oo lugtiisu iyadoo ay jaban tahay nabiga loo keenay sala allahu calayhi wasalam waa xadiiskii bukhaarigu saxiixiisa ku warinayay wuxuu yidhi saxaabigu fabasatu rijli famasaxahaa fakaannaha lam ashtakiha lugtiya sidaa intaan u fidiyey ayuu rasuulku gacantiisii sharafta badnayd sidaa iiga masaxay wallaahi waxaad mooddaa buu yidhi lugtii inaanan weligay ka sheegan bal inay jabto iska daaye weligay inaanan ka qandhan oo dhibaata aysan ku dhicin ayaad mooddaa buu yidhi lugtii rasuulku uu iga masaxay sala allahu wasalam wabaaraka calayh taasina waxay ka mid tahay walaalayaal mucjisooyinka nabiga sala allahu calayh wasalam rabbi uu ku karaameeyey waxaa kaloo ka mid ahaa mucjisooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam cuntada nabiga calayhi salaatu wasalaam marka uu qaadanayo fii bacdi alaxwaal in laga maqli jiray cuntadoo tasbiixsanaysa subxaana allah subxaana allah cuntadoo dhehaysa ayaa la maqli jiray waa cuntada nabigu uu cunayo oo afkiisa uu gelinayo nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskii cabdullaahi bn mascuud waa kii ahaa oo bukhaarigu uu warinayay kunnaa na'kulu maca rasuuli اllahi sala allahu calayhi wasalam wanasmac tasbiixa aطacaam wahuwa yu'kal nabigaan la cuni jirnay sala allahu calayh wasalam maalmaha qaar cunto waxaanu maqli jiray cuntada nabiga sala allahu calayhi wasalam uu qaadayo iyadoo tasbiixsanaysa iyadoo tasbiixsanaysa ayaan maqli jirnay ayuu leeyahay saxaabigaasi subxaana allah waa cajiib waxaa kaloo ka mid ahaa mucjisooyinka nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku karaameeyey waxyaalaha qaybiyaadka ah oo weli aan la gaarin ee ilaa qiyaami saaca dhacaya ayuu nabigu iftiimiyey qaybo badan oo ka mid ah oo uu sheegay nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaan la gaarin oo intaasoo sano ka bacdi dhici doona oo nabiga gadaashii dhici doona ayuu nabigu ka warbixin jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa ka mid ahaa xadiiskii imaam muslim saxiixiisa uu ku warinayay oo saxaabadu ay lahaayeen sallaa bina rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yowman alfajr wasacida almimbar xataa xadarat alduhr fanazla fasallaa uma sacida almimbar fakhadabanaa xataa xadarat alcasr uma nazla fasallaa uma sacida almimbar fakhadab xataa garabat alshams faahbaranaa bima kaan wbima huwa kaa'in ilaa yowmi alqiyaama faaclamunaa axfadunaa waxay yidhaaheen saxaabada nabiga sala allahu calayhi wasalam maalin ayaa nebigu salaada subaxna tujiyey markuu salaada subaxna tujiyey ayuu mimbarka koray nebigu sala allahu calayhi wasalam mimbarkii ayuu sidaa u saarnaa oo khudbo iyo wacdi iyo waano iyo taariikh iyo waxa hore u dhacay iyo waxa dhici doona ayuu nabigu nooga hadlay ilaa duhurkii laga gaaru hadlayay nabigu sala allahu calayhi wasalam wuu soo degay haddana nabigu sala allahu calayhi wasalam salaaddii duhurka markii la gaaray salaaddii uu naga bixiyey mimbarkuu haddana koray khudbuu haddana la istaagay dheer ilaa casirkiiuu warka wadayey khudbada nabigu sala allahu calayhi wasalam iyo culumta uu yacni ooda ka qaaday wuu soo degay haddana markaasuuna tujiyey rasuulku sal allahu aleyh wasalam casirkii bacdalcasr uu haddana mimbarkii koray ilaa qoraxdu ay ka dhacday ayuu khudbaynayay nebigu sal allahu aleyh wasalam wuxuu xudayfa leeyahay faahbarnaa bima kaana wa bima huwa kaa'in ilaa yowmi alqiyaama nebigu wuxuu maalintaa nooga warramay waxa hore u dhacay iyo waxa hadda kabacdi dhici doona ilaa qiyaami saaca ayuu nooga warbixiyey nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh dee waxyaalaha haybiyaadka ah ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala nabigeenna u furi jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayhi qeybka ah qaybo badan oo qeybka ka mid ah ayaa nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi rabbi uu ogeysiiyey waxaa ka mid a qaybiyaadka tusaale haddaannu soo qaadanno xadiiska imaamu albukhaari saxiixiisa uu ku warinayay oo hadda ka hor nin ayaa dagaalka gaalada aad yacni gaalada u laayay oo aada u dagaalamay oo xagga muuqaalkiisa u muuqday nin diinta islaamka aad ugu nusraynaya inuu yahay ilaa saxaabadu ay ka yidhaahaan laa yadacu lahum shaada ilaa tabicahaa bisayf faqaaluu maa ajza'a mina alyowma axadun kama ajza'a fulaan faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam amaa inahu min ahli nnaar waxay saxaabadu yidhaaheen ninaa aad u dagaalamayay maalmaha ka mid ah ee goobaha jihaadka muslimka iyo gaaladu ay isku heleen markaasuu gaaladii aad u laayay markaasaa ninkii aad u ammaanno waxaanu nidhi walle maanta hebel suu u dagaalamay cid u dagaalantay nuguma jirto oo aad aan u ammaannay markaasuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam amaa inahu min ahli nnaar waxba ha ka ammaananina ninkaasi waa ahlu naar walciyaadu billaah ahlu naar wey ninkaas subxaan allah nin saxaabada ka midaa yidhi bal ninkan aniga meesha khaatimadiisu ku dambayso ayaan fiirinaya ninkii wuu dhaawacmay sidaa nabigu ku yidhi sala allahu caleyh wasalam fataxaamala calaa sayfihi faqatala nafsah markaasuu seeftiisii ayuu isku dilay saasuu naftiisii u gooyey sidaasaa lagu ogaaday oo ay ka soo baxday warkii nabigu uu sheegay sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka mucjisooyinka nabiga ayay ka mid ahayd sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa ka mid ahaa waxyaalaha qaybiyaadka nabigu sala allahu caleyhi wasalam uu ka hadlay maalin maalmaha ka mid a gurigii umu xaraam inuu nabigu seexday gabadhaa saxaabiyadda ah ee nabiga maxaarimtiisa ka mid ahayd ayuu gurigeeda seexday nabigu sala allahu caleyhi wasalam oo habaryar ugu aadanayd nabiga caleyhi salaatu wasalaam ee nabiga hooyadii la naas nuugtay gurigeeduu seexday markaasuu nabigu isagoo qoslaya hurdadii ka soo toosay sala allahu wasalam wabaaraka calayh markaasuu rasuulku wuxuu yidhi waa xadiiskii bukhaariiyo muslim ay warinayeene ina naasan min ummatii curiduu calaya gusaatan fii sabiili illaah yarkabuuna habaja hada albaxri muluukan cala alasira umu xaraamaatii rasuulka ilaahay oo maxaad la qoslaysaa markaasuu rasuulku wuxuu yidhi waxaa la ii soo bandhigay ummaddaydii oo baddan ka tallaabaysa diintii ayagoo fidinaya cadowgii gaalada baacsanaya oo baddaa yacni intay ka tallaabaan halkaa jihaad ugu sii socda oo aad u malaynayso dad boqorro ah oo aad u qurux badan iyagoo ah adduunkii iyo aakhiraba ilaahay uu u nusreeyey subxaanahu wa tacaala futuuxaad rabbi uu u furay ayaa lay tuslay markaasaan ku qoslay farxad aan ku faraxsanahay sida saxaabadaydu ay gadaashayda ay noqonayaan markaasi umu xaraam waxay tidhi udcu llaaha an yajcalanii minhum rasuulka ilaahayow alla ii bari dadka aad ku faraxsan tahay ee jihaadkaa badda u geli doona inaan ka mid noqdo rasuulku markaa ayuu u duceeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi gabadha umu xaraam wadaarat alayaamu dowrataha dhowr sano ayaa ka soo wareegtay taqriiban afartan sano ku dhowaad ayaa ka soo wareegtay ilaa gabadhaa saxaabiyadda ee umu xaraam ay ciidankii yacnii badda ka tallaabayay oo dhinaca turkiya u socday ay raacday iyadoo jihaadka u socota waa xilligii mucaawiyata bni abi sufyaan wakhtigiisii iyada iyo ninkeedii ayaa dagaalka isla aaday cibaadatu bnu saamit markaas ayay dagaalkii markii laga soo laabtay waxay istiri daabadeedii fuul daabadii ayay ka dhacday sidaa ayay ku dhimatay sidaasay waxay yacnii ku soo ifbaxday mucjisadii nabigu uu sheegay sala allahu wasalam wabaaraka calayh oo goormay dhacday arrinkaas afartan sano ka bacdigii dhacay wixii nabigu hore uu u sheegay sala allahu wasalam wabaaraka calayh qabla arbaciina sana waxaa ka mid a nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxyaalaha alle subxaanahu wa tacaala uu ku karaameeyey ee mucjisooyinka nabigeenna ka mid ahaa sala allahu wasalam wabaaraka calayh isagoo jooga magaalada madiina almunawara ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu u iftiiminayay oo uu u furayay waddamada fogfog xaaladaha ka jira waxaa ka mid ahaa hadda ka hor dagaal saxaabadu ay la galeen gaalada ayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam isagoo magaalada madiine jooga ayuu wuxuu uga warbixiyey qaabka dagaalku uu dhacay markaasuu wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalama saxaabigii zayd ah zayd waa la dilay zayd ibnu xaaritha haddana wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam jacfarna waa la dilay jacfar bin abi aalib cabdullahi bnu rawaaxa calankii qaatay waa la dilay waa inta yacni akhbaartooda iyo wararkooda oysan imaanin calankiina hadda waxaa qaaday buu yidhi seef seefaha ilaahay ka mid ah waa khaalid ayaa calankii qaaday marka isagoo magaalada madiine jooga ayuu nabigu sala allahu calayhi wasalama uga warbixinayay saxaabadiisa waxa ka socda dagaalada fogfog waxa ka socda ayuu nabigu uga warbixinayay sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa kaloo ka mid ah mucjisooyinka nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu nabigu la hadli jiray buuraha xadiiskii bukhaarigu uu warinayay isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam buurta uxud saaran ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi uhbut innamaa calayka nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaan waxaa dushaada saarani waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam buurtiyaa gilgelatay buur yahay xasil ayuu ku yidhi nebi moxamed ayaa dushaada saaran sidiiq ayaa dushaada saaran waa abubakaru sidiiq laba shahiidna dushaada ayay saaran yihiin waa cumar iyo cuhmaan markaasay buurtii ay xasishay baleega walaalayaal waa buurihii ayuu nabigu la hadlayaa sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa sidaasoo kale ka mid ahaa waxyaalaha qaybiyaadka ah ee nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ka mid ahaa inuu ka sii warbixiyey islaamku meesha uu gaari doono iyo dhulalka la furan doono xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayay ayaa wuxuu ahaa sataftaxuuna misra wa hiya ardun yudkaru fiiha alqiraad fastawsuu biahlihaa khayraa fa ina lahum dimmatan waraximaa waxaad furan doontaan cari la yidhaaho masar masar ayaad furan doontaan dadka masar deggan si wanaagsan kula dhaqma maxaa yeelay waxay leeyihiin xiditinimo iyo qaraabanimoba way naga dhexaysaa ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh furashada masar isagaa horay uga warbixiyey nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa kaloo ka mid ahaa mucjisooyinka nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh in markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa hilibku markaas uu la hadlayay nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh tusaale ahaan waxaa ka mid ahaa dagaalkii khaybara isagoo nabigu ku jira sala allahu calayhi wasalam haweeney ayaa nabiga yahuudiyad ahayd ayaa nabiga waxay u soo hadiyeysay garab ay sun ka soo buuxisay waa hilib garab ah oo sun ay ka soo buuxisay maxaa yeelay waxay maqashay nabigu sala allahu calayhi wasalam hilibka wuxuu ugu jecel yahay garabka markaasay nabiga usoo sumaysay sala allahu wasalam wabaaraka calayh markii garabkii hilibkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu isleeyahay nabigu cun oo soo qaado neef hilibkii ayaa hadlay oo yidhi yaa rasuula allah laa ta'kulnii fa innii masmuum rasuulka ilaahayow ha i cunin waan sumaysanahay ee hay cunin hilib ayaa rabbi ka hadashiyey subxaanahu wa tacaala si uu rabbi mucjiso uga dhigo uguna karaameeyo nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa kaloo ka mid ahaa xadiiskii imaam axmed uu sanad saxiixa ku warinayay ee min xadiisi cabdillahi bni cumar oo cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalin ayuu wuxuu nooga sheekeeyey fitno markaasuu rasuulku wuxuu yidhi yuqtalu fiiha haadaa yowmaidin dulma ninkan meesha soo maraya ayaa maalintaas si dulmiya fidnadaa loogu dili doonaa isagoo laga gardaran yahay cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi ninkii ayaan eegay mise waa cuhmaanu bnu cafaan walu fiirso cuhmaan bnu cafaan oo bacda wafaati rasuulillaahi sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wakhti dheer ka bacdi la dili doono ayaa nabigu ka sii warbixiyey sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa mucjisooyinka kamid ah nabiga ka mid ahaa sala allahu caleyh wasalam xadiiskii bayhaqi uu kitaabkiisa dalaa'ilka ku warinayay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiya la odhan jiray cukaashata bnu mixsan ayaa dagaalkii badar seeftii ay ka jabtay wuxuu ku dagaalamana wuu waayey dagaalkiina wuu ooman yahay wuu u maman yahay markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam qoray intuu meel ka soo jebiyey uu yidhi qorogaa ku dagaalan seefay ku noqonaysa qoragii saa markuu gacanta ugu qabtay cukaasha ilaahay seef buu uga dhigay subxaanahu wa tacaala bibarakati rasuulillaahi sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka qoroga hadduu saa u soo qabto nabiga calayhi salaatu wasalaam seefuu iska noqonayay waxay ka mid tahay mucjisooyinka rabbi subxaanahu wa tacaala uu nabigeenna ku karaameeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa kaloo ka mid ahaa mucjisooyinka nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskii isagana imaamulbayhaqi uu ku warinayay kitaabkiisa dalaa'ilka ah nin ayaa wuxuu nabiga u ahaan jiray qoraa sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka ninkii qur-aanka nabiga u qori jiray ee waxyiga nabiga u qori jiray sala allahu calayhi wasalam islaamnimada ayuu ka ridoobay oo murtad ayuu noqday diinta islaamka ayuu ka baxay markuu diinta islaamka ka baxay ayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ina alarda laa taqbaluh waxaad ogaataan buu yidhi ninkaa ardada ilaahay xataa way ka xishoonaysaa in ay aqbasho meydkiis carada cirka iyo dhulka ayaa u carooday isagoo qur'aanka iyo waxyiga ii qori jiray oo heerkaa uu gaadho oo jibriil waxaa qur-aanka uu soo dejinayay waxyiga uu soo dejinayo rabbi uu ku karaameeyey inuu qoro ma ridoobay oo gaaladii ma ku biiray dhulku xataa meydkiisa ma aqbali doono ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam ninkii muddo ayaa soo wareegay oo wuu geeriyooday markuu geeriyooday oo uu dhintay meel ayaa loo qodaa si qabri looga dhigo bannaanka ayaa ciiddu isaga soo tuurtaa meel kale haddana u qodeen qabrigii haddana wuu soo tuuray ilaa toddoba meelood markay marayaan oo mar walbaba ardadu ay iska soo tuurayso ayay meel bohola isaga tuureen meydkiisii bakhtigiisii bohoshaa ayay isaga tuureen maxaa yeelay nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh mucjisooyinkiisa ayay ka mid ahayd waxaa mucjisooyinka nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ka mid ahaa mucjizatu inshiqaaqi alqamar gaalada ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku yidhaaheen mucjiso noola imaad markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam rabbi wuxuu weydiistay inuu rabbi subxaanahu wa tacaala bisha laba qaybood ay u qaybsanto markaasay laba buurood iyagoo arkaya gaaladii ayaa labadii buurood qaybna ay dhinacan martay dayixii inta laba u kala qaybsamay bishii kala dilaacday qaybna buurtan ay ku degtay qaybna buurtan kale mucjisooyinka nabigeennay ka mid ahayd sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka walaalayaal wakhtigii oo inaga dhammaaday muxaadarada aanu u qabannay awgeed ayaa waxaan rabaa kelimadaydii inaan intaa ku soo koobo anigoo ilaahay weydiisanaya rabbi subxaanahu wa tacaala wixii aan muxaadaradan dee ka khaladnay in rabbi cafigiisa iyo mannigiisa iyo karamkiisa iyo fadligiisa uu nooga cafiyo wixii aanu hagaajinana dhammaanteen rabbi subxaanahu wa tacaala ajir inaga siiyo rabbina waxaan weydiisanaynaa xusnu alkhaatima waalmamaata cala altawxiid ونسأل الله تعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة وأن لا يجعلها حفرة من حفر النيران والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته